maamulka gobolka mudug ee ka degmada gaalkacyo ee labada dhinac puntland iyo galmudug ayaa si wada jir ah u qabtay kulan nabadeed iyo dib heshiisiin ah oo lagu soo afjarayay khilaafkii dhowaan soo kala dhex galay beelo walaalo ah kuwaasi oo wadadega bariga gobolka mudug shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka amniga galmudug guddiyada nabadda iyo isdhexgalka labada dhinac ganacsato odayaal culimaa udiin isimo haweenka iyo waxgarad duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa ka warbixiyey qodobada shirka laga soo saaray kuwaasi oo xal loogu raadinayo colaadda maanta kulankan ujeedkiisa wuxuu yahay iyo waxa maamuladu ay ka soo garteen oo aan rabno weliba akhyaarta cuqaasha odayaashii nabadda gabdhihii nabadda dhallinyaradii nabadda culamaa udiinkii iyo waxgarad kaloo badan baa jooga ina ansixisaan aan rabno u gacan taagtaan hadduu ilaaha yidhaahdo ay qodobadaasi fulaan inta dambana intaa u igman ay sii wadaan hadduu ilaaha yidhaahdo marka waxaan rabaa ajendaha qodobada inaan galo number kow waxaan ka dhignay xabad joojin guud oo shuruud la-aan ah beled iyo baadiyo oo labada beelood walaalaha ah lamber labo ciidamada magaalada dhexeeda ku jira ee ishor fadhiya in la kala qaado magaaladana laga saaro biidni illahi tacaala lamber saddex dhacdadii dhowaan ka dhacday ee isdaba joogtay oo midna bilya samtin laga joogo midna dhowr iyo toban beri laga joogo midna maalmo kooban laga joogo saddex dhacdood isdaba socoto mid dhaawacyaa ka jiray midna dhimasho iyo dhaawac midna dhimasho dhacdadaasna waxaan rabnaa dhacdooyinkaasna waxaan rabnaa si deg dega in loo xaliyo biidni illahi tacaalaa xalintooda kadibna odayaasha guddiga nabadda iyo beelaha walaalaha waxaan rabnaa inay sii amba qaadaan nabaddii hore u socotay qodobka afaraad ciddii jebisa waxa maanta halkan la xakamaynayo ee shirka halkan looga yimid falalkii hore u soo dhacayo wixii la mida ciddii dilgeysata waa soddon kunoo dollar oo ganaaxa gaalkacyo dhan baan rabnaa inay xeero noqoto horay beelay usoo dhex martay soddon kun oo dollar oo ganaaxa oo ka ka baxsan dhibka qof u geystay iyo daalimkii lasoo qabto qodobka shanaad guddiga odayaasha nabadda ee gobolka mudug inay shaqadaas la wareegaan labada beelood ay garwadeen ka noqdaan maamulkuna wakiil uga noqdaan shaqadaas ayuu ay la wareegaan hadduu ilaa ilaah shantaa qodob oo qaybo ka mid isa saarsaaran yihiin dukumentiyaana aynu kugu dhiibayno baa maamulku soo gaaray ugu horeeya wasiirku guddoomiyaasha gobolka meeyarada iyo dhammaan maamulada qaar ka mid ah odayaasha labada beelood ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay shirka iyagoo sheegay inay ka shaqayn doonaan nabadda
waxaan marka maanta ballan qaadaynaa waa ognaha qofkii dhibaato ka shaqeey aakhira wax uu la tegahay waa ognahay cilmigu nadariyo nakli wey waa ognahay waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaa nabadda nabad baan ballan qaadaynaa xabaddanbawixii naloo idmaday oo naloo diray annaga oo nala ku xukumana waxaan leenahay waan qaadannay haddaan labada bilood nahay waan qaadannay wixii maaragtay nabadaha aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya in xal laga gaaro colaadda soo noqnoqotay si loo helo nabadda